إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka madaxdiisii qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari uu watay wasiir ka tirsan dowladda federaalka dagaal culus ayaa xalay lagu qaaday ciidamada afrikaanta ee ku sugan duleedka deegaanka shalambood ee shabeellaha hoose duleedka janaale ciidamo afrikaan ah oo hoos fadhiyey geed ayaa lala eegtay qarax sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh weerar lagu qaaday ciidamada jabuuti ayaa ka dhacay gudaha dalka jabuuti guddi ku howlan dhismaha masjidka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe ee shabeellaha hoose ayaa muslimiinta u soo jeediyay inay ka qayb galaan dhismaha masjidkaasi tirada dadku dhintay cudurka korona ee dunida ayaa kor u dhaafay laba milyan oo ruux xukuumadda kaabuul ayaa xasuuq ba'an ka geysatay waddanka afghanistaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkii oo dhammaystiran qarax ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho xalay fiidkii qarax xooggan ayaa ka dhacay degmada xamar jajab ee gobolka banaadir qaraxa oo laga maqlay inta badan degmooyinka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday gaari qooqan ah oo uu watay wasiirka beeraha dowladda federaalka idaacaddu ma aysan helin faahfaahin ku aadan qaraxaasi dhanka kale mujaahidiintu waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamada shisheeyaha ee ku sugan tuulada dalbiyaanka oo u dhexaysa shalaambood iyo danow ee shabeellaha hoose hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa aad looga maqlayay deegaankaasi iyo nawaaxigiisa dhulgalkan ayaa ku soo aaday xilli shalay qarax culus uu ka dhacay inta u dhexaysa janaali iyo buufo kaas oo lala eegtay ciidamo afrikaan ah oo geed hoos fadhiyey waxaana la sheegayaa in qaraxaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh uu u geystay shisheeyaha dagaal lagu qaaday ciidamada dowladda jabuuti ayaa ka dhacay gudaha dalka jabuuti tafaasiil warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamo taabacsan mucaaradka jabuuti ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan oo kuwa dalka jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geele maleeshi hubeysan oo ka tirsan kooxda mucaaradka ayaa dagaalkii ugu horeeyey waxay ku bilowday nidaamka uu madaxda ka yahay keligii taliya ismaaciil cumar geele oo muddo labaatan sano ka badan soo maamulayay dalka jabuuti ayaa wuxuu ka dhacay magaalada taajuura oo ay ku taalo dekada labaad ee ugu weyn dalka jabuuti ahna magaalo aada u weyn oo dhacda waqooyiga waddankaasi sida wararku ay sheegayaan kooxaha weerarka oo kusoo qaaday ciidamada maamulka ayaa waxay la wareegeen xaafado ka tirsan magaalada waxaana la maqlayay hugunka rasaasta iyo madaafiic la isdhaafsanayay wariyaal faransiisa oo ku sugan dalka jabuuti waxa ay sheegayaan in ciidamada mucaaradku ay weerarkooda la beegsadeen ilaa iyo afar saldhig oo kale ah saldhigga ciidamada militariga saldhigga booliiska saldhigga ciidamada loogu yeero ilaalada qaranka iyo saldhig kale oo isla magaalada gudaheeda ku yaala ugu yaraantii hal askari oo ka tirsan ciidamada militariga jabuuti ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu dagaalkaasi ku dhintay halka qof riyadana uu dhaawac soo gaaray maleeshiyaadkani mucaaradka taabacsan ayaa waxa ay weerarkan ku daahfureen madaafiicda hubiyaha loo yaqaano oo ay la beegsadeen amaba ku garaaceen saldhigyada ugu muhiimsan ee ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada taajuura maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda ismaaciil cumar geele uu hogaamiyey ee jabuuti ayaa weerarkani waxa uu u cambaariyey si kulul wuxuuna ku sifeeyey mid argagixiso sida uu hadalku u dhigay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku xaqiijiyey in magaalada taajuura ay weerar weyn la kulantay asiga oo ku hanjabay in ay si adag uga jawaabi doonaan weerarka lagu soo qaaday jabhadda mucaaradka ee lagu magacaabo f r u d oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkani hubaysan ayaa waxay ku hanjabtay in ay sii wadi doonto dagaalada haddii ismaaciil cumar geele xukunka uu ka degi waayo islamarkaasina uusan sii dayn dadka siyaasiyiinta ah ee u xirxiran ismaaciil cumar geele oo ah keligii taliye ayaa shan mar oo hore kursiga ku guulaystay waxaana la aaminsanya in musuq maasuq iyo waxisdabamarin uu sameeyey iminka mar kale ayuu doonayaa in sanadka labada kun kow iyo labaatanka uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalka jabuuti waxaa ka go-an in kursiga uu ku fadhiyo inta uu nool yahay amaba uu tallaab gedi karo hase yeeshee waxaa garbinaya mucaarad ayagana kursigiisa hunguri uga jiro guddi ku howlan dhismaha masjidka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe ee shabeellaha hoose ayaa muslimiinta ugu baaqay inay ka qayb galaan dhismaha masjidkaasi warkan waxaa noo haya waryaheena cali aadam deegaanka nasrudiin waa deegaan hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dega beesha cinroole oo ka mid ah habeelaha soomaaliyeed deegaanka ayaa sannadihii dambe wuxuu ku tallaabsanayay horumar dhan walba leh ha noqoto xagga bulshada dhismaha iyo waxbarashada waxaana deegaanka ku hareeraysan dhul isugu jira beere iyo dhuldaaqsineed waxaa hadda deegaanka nasrudiin ka socda ololo ballaaran oo lagu doonayo in lagu dhiso masjid weyn kadib markii uu cidhiiri noqday masjidkii hore ee deegaanka u dhisnaa oo jiingad ahaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay dhowaan booqasho ku tagtay iyadoo ay wehelinayso guddi nabadoonno iyo injineero isugu jira oo u istaagay dhismaha masjidka deegaanka nasrudiin waxaa deegaanka nagu soo dhoweeyey odayaasha waxgaradka beesha cinroole kuwaas oo isaga kala yimid deegaanada ay beesha ka degto gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay munaasabad kooban oo ka dhacday deegaanka ayaa dhismaha masjidka waxay ugu deeqeen xoolo u badan ari iyo lo iyadoona ay jiraan qaar ka mid ah ganacsatada oo ballan qaaday inay bixin doonaan lacago ugu horreyn ogaas ibraahim maxamed nuur ayaa si diiran wuxuu u soo dhoweeyey guddiga dhismaha masjidka ee deegaanka nasrudiin iyo odayaasha waxgaradka beeshi enroole ee ka soo qayb galay munaasabadda iyagoona si gaar ah ugu duceeyey dadkii xoolaha u bixiyey dhismaha masjidka laga bilaabay deegaanka annagan ilaahi waan ka baryaynaa inta hadda xoolaha inta bixisay haddana labadhac ku samaysay waxaan u malaynayaa jaceylka ilahay waxaan ahayn uma samayn ciidna sanka kama gelin saddex shay oo aad aan ugu dhibqabno ilaah nagu kaamilo diin aan ugu dhibqabnaa diin allah nagu kaamilo dadka nagu yeera dadka allah noo kaamilo dad fara badan allah hana siiyo dad badan allah hana siiyo oo diintan ilaahay u halgamo muwaafaqo oo ilaahay weynaa waahidka raalli uu ka yahay allah hana siiyo ummadaha jiiraankeen annagana walaalaan hanaga dhigo
mid ka mid ah nabadoonnada beesha cinroole oo ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay maraaxiishii kala duwaneed ee uu soo maray masjidka jiingadda ah ee hadda ka dhisan deegaanka nasrudiin islamarkaana la doonayo in laga dhiso masjid weyn ee hadda dhismihiisa bilowga yahay markii horena dirse mawlayo oodani aguuhi mawligii magii un ka banin in dhisaa gurniyo si hoolfadaad oo tabaroolo markaas dadti qaxoota saadiga kawaal oo kale oguhi markii un dhisti dhisni ka ba'di dhistiina naga dundiy oo ba'di tardheelihii naga buugeen kadib in un ba'weyne meesha ka dhisani ba'weynina haankana canfaa waaye oo naqaad waaye wilaayada islaamkana islaamka ka codsani in un masaajid weyn oo jaamic ayna nuun dhise injineer xaaji xuseen awgaab oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka weyn ee deegaanka nasrudiin ayaa isagana wuxuu dhankiisa u mahad celiyey dadka deegaanka ee kaalinta ka qaatay dhismaha masjidka isagoona si guud ahaan muslimiinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka bilowga ah ee dhismihiisa uu ka socdo deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose alxamdulilah ama waxbixintiina alxamdulilah u mahadinaynaa waxweyn ayaad bixiseen deegaanka nasrudiin dadka degnaa ama khaas ahaan reer cidhoole ilaahay idinku anfaco xoolaha badan aa bixiseen lacagta aa bixiseen geel ariga iyo looda aa bixiseen ilaahay subxaana watacaala moorooyinkaa kasoo bixiseen bedel khayr allah idin gelsho nambarada oo lagu soo tuuraayo iyo fiisi ahaan fura shan konton saddex eber afar sideed sideed nambar akoon waxaa waaye soddoni kow konton sideed afartan labaatan kow marka ilaahay idin barakeeyo injineer maxamuud xaaji yuusuf oo isna ka mid ah guddiga dhismaha masjidka deegaanka nusrudiin ayaa isna wuxuu u duceeyey baashi cinroole iyo ugaaskeeda oo uu sheegay inay yihiin dad u heelan khayrka islamarkaana jecel wanaagga waxaan u mahad celinayaa beesha waxaan u mahad celinayaa ugaaskeeda oo aad iyo aad addoon qiimo badan maasha allah wixii wanaagsan maasha allah baa la yidhahdaa ilaahay baa loo tiiriya wixii wanaagsan waxaa idin hogaaminaya addoon maasha allah burhaan fiican ay ka muuqato burhaan midnimo ay ka muuqato burhaan diil jacayl ay ka muuqato burhaan ummaddiisa inuu mideeyo ay ka muuqato baa idin hogaaminaya xaqiiqadu sidaa wey wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa aad ugu socdaa dhismaha masaajidda cusub iyadoona la dayactirayo kuwii xilliyada fog la dhisay waxaana dhammaan hawshaas qarashka ku baxaya bixinaya dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dalka dibaddiisa dhowaan ayay ahayd markii masjid weyn oo dabaq ahaan u dhisin laga dhisay deegaanka kuuyanbarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana masjidkaas uu ku dhismay isxilqaan iyo iskaashi ay sameeyeen bulshada muslimka ah ee ku nool kuuyanbarow iyo kuwo kale ee ku nool dalka dibaddiisa diinta islaamka ayaa bogaadisay dhismaha masaajida oo ah goobaha ugu khayrka badan waxaana qofkii masjid allaha dartii u dhisa ama ugu qayb qaataa uu allaah u ballanqaaday inuu guri ugu dhisi doono jannada ummadda soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa ummad aad u diin jecel si hagarla'aan ahna ugu qayb qaato dhismayaasha masaajidda iyo goobaha khayrka waxaana masjidka cusub ee hadda laga dhisayo deegaanka nusrudiin ee gobolka shabeellaha hoose uu u baahan yahay garab istaag dadka muslimiinta si masjidka loo dhiso muslimiintana ugu cibaadaystaan haddaba mar kale injineer xaaji xuseen awgaab ha inooga celiyo nambarka iyo akoonnada ay lacagaha ku soo diri karaan dadka muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka cusub ee laga dhisayo deegaanka nusrudiin ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nambarada oo lagu soo tuuraayo iyo fiisi ahaan fura shan konton saddex eber afar sideed sideed nambar akoon waxaa waaye soddon kow
tirada dadka u dhintay cudurka korona ee adduunka ayaa kor u dhaaftay laba milyan oo ruux warka iyo war kale oo ku aadan ciidamada xukuumadda kaabuul oo xasuuqa geystay waddanka afghanistan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali iyadoo ay weli socdaan xadgudubyada ay geysanayaan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa waxay labadii isbuucay lasoo dhaafay qaadeen soddon iyo afar weerar kuwaasoo ka dhan ah dadka rayidka ah duulaanadan gardara ayaa waxay ka dhaceen sagaal iyo toban gobol oo ka tirsan gobolada waddanka afghanistan waxaana ka mid ah faraah takhaar maydaan wardeg baktiyaa waadikandi khoosti kandahaar khasni helman lowjar badakhshaan nanjahaar haraat iyo gobollo kale weeraradan baaldhimo ayaa waxaa lagu dilay soddon iyo siddeed ruux halka lagu dhaawacay soddon iyo afar kale waxayna ciidamadu dumiyeen laba masjid halka ay burburiyeen shan iyo toban guri lixdan xarumood oo ahaa goobo ganacsi afar gawaari iyo agabyo kale oo ay lahaayeen dadka rayidka ah imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa cambaaraysay weeraradan iyadoona dhammaan dadka ay qusayso arrintan usoo jeedisay inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan xadgudubyadan bahaldhimo ee lagula kacayo dadka rayidka ah dhanka kale tirada dadka u dhintay cudurka korona ee adduunka ayaa kor u dhaaftay laba milyan iyadoo uu saameynta ugu ballaaran ku yeeshay waddamada reer yurub wadarta guud dadka adduunka oo dhan uu ku dilay korona ayaa waxay maraysaa laba milyan lixdan iyo lix ruux halka uu soo ritay sagaashan iyo saddex milyan saddex boqol labaatan iyo kow kun iyo toddobaatan bukaan sida lagu sheegay tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka e f b oo soo xiganaysa tirakoobyo rasmi ah oo ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta caafimaadka yurub waa qaaradda ugu badan oo uu saameynta ku yeeshay cudurka koronafirus marka loo eego qaarad ahaan waxaana ku dhintay dad gaaraya lix boqol iyo konton kun shan boqol iyo lixdan ruux waxaana ku xiga koonfurta ameerika iyo karibiyaanka oo ay ku dhinteen shan boqol labaatan iyo afar kun afar boqol iyo toban ruux waxaana kusii xiga maraykanka iyo kanada oo uu ku dilay dad gaaraya afar boqol toddoba kun iyo sagaashan ruux waddanka jarmalka ayaa diiwaan geliyey laba iyo labaatan kun saddex boqol lixdan iyo sideed kiisas cusub afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay marka lagu daro tirada guud ahaan waxay gaaraysaa laba milyan iyo sagaal boqol konton iyo sideed bukaan sida uu sheegay maxadka robert koch halka haweeneyda la taliyaha u ah angela markel ay ku baaqday in la adkeeyo xajaraadaha indiya oo ah waddanka labaad ee ugu tirada badan dadka uu soo ritay koronafirus ayaa bilowday ololo tallaal si loo gaarsiiyo saddex boqol oo milyan oo qof taas oo ah mid adag maadaama kaabayaasha dhaqaale ee dalku uu yahay mid liita iyo dadka oo ka shakisan waxtarka tallaaladan fayruska korona ayaa kusii xoogeystay inta badan dalalka adduunka toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo si maalinla ah loo diiwaangeliyey toddoba boqol labaatan iyo afar kun iyo toddoba boqol oo kiisas ah dowladda ingiriiska waxay go-aansatay inay xirto xuduudeeda dadka ka imaanaya waddamada laatiin amerika iyo burtuqal sababa la xiriira nuuca cusub ee laga diiwaangeliyey waddanka baraaziil oo dhaca qaaradda laatiin amerika sidoo kale dowladda burtuqal ayaa ku dhawaaqday xayiraad cusub oo lagu soo rogo waddanka kadib markii nuuc cusub laga helay waddanka baraaziil faransiiska ayaa diiwaan geliyey konton iyo saddex kun iyo sagaal boqol oo dhimasho ah sanadka laba kun iyo labaatanka marka loo eego sanadkii hore koror dhan sagaal boqolkiiba sababo kala duwan awgood oo ay ugu muhiimsan tahay coronavirus sida laga soo xigtay qiimeynta kumeel gaarka ah ee la shaaciyey isku soo wada duub oo cudurka coronavirus ayaa weli fara ba-an ku haya wadamada reer galbeedka iyagoo ilaa iyo hadda u taagla inay wax ka qabtaan halka wax kaqabashadiisa ay ka muujiyaan xaalad quus ah warkii subaxnimana dhegeystayaal saaka waa naga intaa cid u dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah